alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin wacalaa alihi wasaxbihi wasalam miiraasu ahli lfuruud ayaynu soo qaadanay xoogaa kamid ah dhowr sadar oo kamid ah markaa dadka wax dhexla waxay wax ku dhexlaana qur-aanku cayimay waxa weeyaa buu ihi lix farad inta wax ku qaadanaysaana rag iyo dumar marka la isku dara inta ahlu faradka ah waa toban dariiqadu isagu markaa marayaa waxay noqonaysaa tobankii qof inuu tiriyo sida ay u kala horeeyaan ma mari doono markaa dariiqadii ahayd habaadabad ee aan amaba shaaca kusoo arkayni amaba kan raxbiyadu dariiqadaha u socdo zawjaan ayuu horeysiiyey markaa habkay labada zawjaanka u dhexlaan buu xusayaa al-abawaan aabbihii iyo hooyadii buu ku xigsiiyey iyaguna midba gaar buu u qaban albanaat wa banaat libn wahaakada sidaasuu isu daba wadayaa eega un isagoo aan u kala eegeynin asxaab anifsi wa asxaab arubuc wa asxaaba thumun isagoo saa u eegeyn mar kale aan raggana dhinac isu marin doonin dumarkana dhinac isu marinayn waxa uu haddaba yidhi fa ama zawj ninkii zawjka ahaa zawjadiisi baa dhimatae falahu nisf xoolaha bar buu qaataa maca cadami waladin markaan walad joogin aw waladibnin ama inaan waladkii aanu joogin waarisin oo wax dhexlaya walad macnaha waa ubadun walahu waxaa usugnaaday sawjkii alrubucu meesha afraad xoolihii afar meelodow meel maca alwalad aw walad alibn qofkan dhintay miduu dhalay marku joogo ama miduu ayeeyo awowya waa waa zawjku saas labadaas midunbuu wax ku dhexlaya waa iska macruufixiisu saa dee naskuba uu sheegay marka xaaskiisu ay dhimatay carruur ka tagtana ma qaaray dee ayeeyo u tahay wuxuunu qaadanayaa rubuc falakum falakum rubuc wey dii markaa xaaskiisu waxba aanay ka tegin caruura walow waladu zinana ha ahaadee waladu zino ila iyada udhexlaya isagaanu dhexlayn kolkaana nis buu iska leeyahy meeshii farac waariun baa la idhaha faracan waarita marka la idhaha ayaa wuxuu koobsanaya alwalad wa walad libn mar haddii farac waarit ahoo zawjadaa dhimatay ay leedahay aanu joogin nis buu qaata haddii kale aan rubuc warkiisu waa intaa wax xijaabaana isaga ma jiro oo shanta aan la xijaabin buu ku jiraa shanta baabulxujbi markaynu marayno shan qof baanu iyaga ku dhicin xujbu alxirmaan bishaks inuu qof hor joogsado oo uu ka saaro dhaxalkama dhacdo xujbu sifa wuu ku dhici karaa oo dee mawaanicdii aynu soo tirinayna ah wax buu dili karaa gaal buu noqon karaa waalumajar laakiin intuu qof ishortaaga dhaxalka ka saari maayo labadan zawjeynka iyo aabihii iyo hooyada ibni iyo binta wa ama zawjatu ruuxii xaaska ahayd falaha nisf falaha rubuc dhe maca cadami alwalad markaan farac waarisi jirin aw walad walad ibnin aw walad ibnin waaris mid markaa awow u yahay candint kolkaanu jirin walahaa waxa ay qaadanaysaa asmunu xoolihii sideed madaba marka laga dhiga meel maca alwalad aw walad lb iyadana waaba saas sida aayadda suuratu nisaa ku jirta ay dee tilmaamayso marka ninkii uu dhinto xaaskiisi siduu kuu sheegi doono xaasaskii dhowrka ahana waa la mid une eanu wax farac waarisa ka tegin farac waarisa waxaynu kusoo ururinaynaa kuwii uu dhalay iyo kuwa awowga u yahay lab iyo dhadig midkay doonaya ha ahaadeen mid iyo mutacadid midkay doonaya ha ahaadeen laakiin farac warisi haddii aanu jirin xaaskaasi dee rubuc bay leedahay farac warisi haddii uu jirana thumun bay leedahay masalo dabeedna ayuu baraarujiye waxau ihi walizawjatayni wathalaati waalarbaci labadii xaas saddexdii xaas iyo afartiiba waxaa usugnaaday ma lilwaaxidati ta keliyii wixii ay yeelanayso min arubuci wa thumun rubuc iyo thumuna oo masalan markaanu dhintuu ka tago afar dumar ah iyo caruurtiisa afartuba umunka isugu tegaya ulu umunu jamiic ilmaal aan leeyahay athumun meesha sideed meeloodoo meel unbay isugu wada tegayaan afartooduba hadii ay mid keliya tahayna halkaasunbay qaadanaysa thumunkaas idan waa daraatu baa la idhaahdaa oo waxay isku celiyayaan ninkii masaariiftiisii miiraaskiisii wixii oo dhan hadee inay xanaaqaan waabay noqotayba laba qof baynu halkaa kaga baxnay habkay wax u dhaxlaan oo marna ay badsanayaan marna ay yaraysanayaan laakiin mar walba waxaad arkaysaa inuu ninku ka badsanayo wahiya licasharatin azawjaani ayaynu dhexalkoodii sheegnay walabawaani baa ku xigaya marka wa ama alabu aabihi falahu sudus sudus buu yeeshaa xoolaha lix meelood oo meel maca alibni wabni libni marka ibni joogo ama mid loo awow yahay joogo yaa u ah yuu ibni u yahay yuu yaa se awow u ah dee kan dhinta un kan dhintay ubadkiisii markay joogaan ama dar uu awow u yahay markay joogaan wuxuu qaadanayaa aabihii xoolihii lix meelood marka laga dhiga meel fain lam yakun macahu haddii aanu la joogin ibnubnin inan inankii haddii aanu la joogin fa huwa casabatun wey kamaa sayati sida inoo iman doona fain lam yakun macahu ibnun walaa ibnu ibni sidaa ma dhigay mise ibnu ibni keliya unbuu dhigay ya a haddii masel dee ibnu ibni aanu meeshii joogin waa casabon sida inoo imanaysa markaa saddex xaalow yeelanaya abuhu wax ku dhexlaya laba isagaa sheegay oo mar sudus buu qaadanaya oo waa marka ay joogaan inamo kan dhintay uu dhalay ama qaar inamo uu awow yahay walow midba ha ahaado marka wuxuunu qaataa xoolihii lix meelood oo meel aabuhu kan dhintay aabihii waa masalo masalada labaadna waxa weeye haddii aan cidiba jooginba oo kani hadh hadduu dhinto aabihii un ka tago waa casabo oo xoolaha dhammaantood buu wada qaadanaya midda saddexaadna waxa weeye casabo iyo farad buu labadaba noqon karaa oo haddii ka dhintay uu ka tago hablo uu dhalay ama hablo uu awow yahay dee awowgii dhinacan wuxuu noqonayaa halfarad oo farac waarisaa jooga wuxuu qaadanayaa sudus xoolihii lix meelood oo meel buu qaadanaya marka hablihii iyaguna ay qaataan hulutaankooda hadday mid tahay ina ay niskii qaadato baaqiga soo hadhay buu haddana casabanimo ku qaadanaya markaa mar waa ahlulfarad marna waa casabo marna labadaba wuu isugu jiraa warkiisi waa cad yahay aabihii xaalad qurub baanu kuu sheeginoo waa xaaladda ahlulfaradna uu yahay casabana uu yahay wa ama alabu isaga saasuu noqday wa ama alummu hooyadii ila abawaantii buu kala fasliyee hooyadii iyaduna laba xaalun bay leedahay amaba saddex baaba la odhan karaaba maray sudus leedahay maray thuluth leedahay iyo maray thuluthulbaaqi leedahay waa saddexdaa wa ama alummu hooyadii qofkan dhintay rag iyo dumar midku doonaya ahaado qofka dhintay falaha thuluthu saddex meelood oo meel bay qaadataa xoolaha ilaa idaa lam yakun dhe markaanu ahayn macahaa walad markaanu walad la joogin kan dhintay ubad uu dhalay walaa waladubnin ibni ubadkiina aanay la joogin ibni qof kan dhintay uu dhalay ubad uu sii dhalay markaanay la joogin dakaran kaana aw untaa labaiyo dhidig midk midkay doonayaan ha ahaadeen walasnaani laba markaanay joogin labadaasoo min alikhwati waalakhawaat qaar lab iyo qaar dhadig oo walaalo ah ah labadaas sawaan waxaa isku mida kaanu ahaado ah walaalahani ashiqaaa aw liabin aw liummin walam takun aanay ahayn ummadii aanay ku jirin fii mas'ala masaladaas hor socotana aanay ku jirin marka labadaa saddexdaa xaalo ayay kolkaa iyadii yeelatay waxa uu ku yihi hooyadu waxay qaadanaysaa thuluth saddex shardi marka la helo ko shardiga u horeeya waa in ubad uu dhalay qofkani aanu joogin qofkan dhintay hooyada qaaro awow u yahayna waa inaanu joogin waa laba qaar ay isaga walaala yihiin oo laba iyo wixii kasii badanhina waa inaanay joogin saddexdaa raac marka la waayo bay thuluskan qaadanaysa oo xoolihii loo qaybinayaa saddex meelood oo meel bay leedahay waa kuwii wadaadada soomaaliyeed markay kari waayeen bay yidhaahdeen habar walad weyday walad waladkii weyday walaalo tacadudana weyday thulus la weecata oo mar haddii aan walad uu dhalay qofkani joogin walad waladkiina joogin walaalo tacaduday afcaladi baa ku jire walaalo badan wey oo laba iyo wixii kasii badan sida nisba uu ku sheegay laba iyo wixii kasii badan oo walaalo tacadudayna aanay jirin goortaasay thuluskeeda la weecanaysa cid iska hor iman maayaan wey maxaa haddaba isweydiin leh haddii walad la helo ama walad waladkii ama walaalo tacaduday maxay qaadanaysa sudusu jamiic ilmaal aayaadka ah labadaa masaladae naskaaba sheegay masaladan kalena ijtihaad bay aimadu kusoo saareen masaladan soo socota oo iyadana qaraaweyn la idhaahdo buu halkan ku sheegayaa iyadana waa laba masalo oo dharan macnaha biriir le oo dee si gaara u bidhaamaya walam takun bu ihi aanay ahayn ruuxii dumarka ahayd fi mas'alati zawjin wa abaweyni kolka aanay halkaa hooyadii la joogin ama walaa zawjatin wa abaweyni kolkaanay taana la joogin labadaa xaalana thuluthulbaaqi bay qaadataa hooyadii labadan jeer thuluthulbaaqi wixii soo hadha ayay thulus ka qaadanaysa markuu zawjku baxo ama zawjadu ay baxdo ay isku soo hadhaan iyada iyo aabbuhu ayay wixii soo hadhay thuluthulbaaqi ka qaadanaysa ee ma qaadanayso thuluthu jamiic ilmaal markaa masaladan ma joogaan walaalihii tacaduday iyo walad iyo walad waladkii haddana waa hooyadii aan qaadanaynin thuluth oo thuluthulbaaqina markaa saddexdaa xaalay mid wax ku dhaxashaa qaraaweyn baa la idhaha masaladan dabeetii buu ka hadlay waxa weeyaan mathal zawj iyo abaweyn zawjku muxuu yeelanayaa dee waynu soo sheegnay farac warisi dee ma jiro nis buu yeelanaya hooyaduna mar haddii saddexdii hore aanay jirin oo walad iyo walad waladkiiyo walaalo tacaduda midnaba aanu jirin iyaduna thuluthu jamiicilmaal bay leedahay sida horeynu horta ku wadaynaay aabbuhuna kol haddii ubadba aanu jirin waa casabo balkan casabadii ha kuusii fadhiye labadan qole ee kale ayaad markaa waxu qaybinaysa waxaad leedahay meel nisna ka baxo sidoo kale uu ka baxo thulu thuluthna halkee uu yar dee lixun waad isku soo dhufan doontaa iyaga halkooda hoose labaad saddex ku dhufan oo lix bay soo noqonaysa markaa lixda niskeed zawjkaa qaadanayo saddex saddex baa soo hadhaya waxaan leeyahay cafwan lixda nuskeed horta zawjkaa qaadanayo saddex lixda thulutkoodna waxaa qaadanaya dee ummadii oo laba ah meeshii maxaa soo hadhay lixdii midun baa soo hadhay odaygiiba waa kan geeraaray ama hadlay wuxuu leeyahay anagii oo dee labiyo dhadigiisu ah sida iyadii thuluhaynkeeda thuluthaygeeda ay u qaataa thuluthayn aniguna aan thuluth u qaata meeshana la isku celiyo horaha loo gaadho marka aimadu ay eegeen asxaabta waxaa ijtihaadkoodii uu noqday niskii zawjku marka uu baxo saddexdii soo hadhay in thuluthul baaqi laga siiyo iyada baaqigan soo hadho saddexdaa thuluth in laga siiyo thuluthaanka soo hadhayna odayga la siiyo dabeedna sidaasay ku kala tegeen markaa fi mas'alati zawjin wa abaweyni iyo thuluthulbaaqi bay qaadatay waayahay waabu isagaaba soo sheegi doonee walaa zawjatin wa abaweyni zawjo iyo abaweyn marka ninkii zawjkii uu dhinto ee uu ka tago zawjadiisa iyo aabihii iyo hooyadii habka ay wax u dhaxlayaan iyaduna thuluthulbaaqi bay qaadanaysa kolka hore sida caadigeeda marka lagu wada thulutha jamiicilmaal la siiyo waxaa la odhanayaa zawj baa dhintay zawjadiisii aabihii iyo hooyadii intaasuu ka tegay ubad ma jiro idan markaa aabbuhu waa casabe zawjada iyo hooyada iyo ahlulfarad ahlulfaradka halka masaladoodu ay ugu qaybsamaysa ama asalkeedu noqonayo baa laga eegayaa marka zawjaduna waa rubuc bay rabtaa hooyaduna thuluth makraju rubuc dee waxa u yar marka afar makraj athuluth isagana halaasa ayaa u yar labadoodaa la isku dhufanaya dabeed labiyo toban bay noqonaysa labiyo tobanka rubucoodoo saddexa waxaa qaadanaysa zawjada labiyo tobanka afartooda oo thuluthana waxaa qaadanaysa hooyada marka laga saaro toddoba maxaa soo hadhaya shan markaana adayga wuu sii hadlayaa una wuxuu leeyahy de ana shan baan qaatay adaguna afar baad qaadatay idan ma aha lidakari mithlu xadin untayeyni meeshu ma aha waa in la isku celiyaa kolka dabeed marka ay sawjadii qaadato saddexdeedii labiyo tobankii ay ka qaadato maxaa soo hadhaya sagaal sagaalkan baa la odhanayaa waa baaqigii baaqigaa thuluth ha ka qaadato ummadu alum ta'kudu thuluthan min albaqi markaa dee sagaalka soo hadhay thuluthkooda waa saddex isagiina markaa lixda kale waa casaba ku qaadanaya labadan masale qaraaweyn baa la yidhahdaa asxaabta ayaa ka ijtihaaday sidaa awgeed hooyadii oo aan thulutha jamiic ilmaal qaadanin ee baaqi thulutha qaadatay baa kasoo baxay halkaas marka waa saddex jeer mar ay leedahay thulutha jamiic ilmaal iyo mar ay leedahay sud sudus iyo mar ay leedahay thuluthulbaaqi intaba waynu sheegnay markaa kolkii thuluthka thuluthu jamiic ilmaal wuu soo sheegee labada masale kale ku wada eego oo kuwa aynu qadine fa in kaana macahaa waladun hooyadii haddii ubad la joogo ubadka dhintay dhalay aw waladubnin ama qofkan dhintay caruurtiisu qaar ay sii dhaleen uu la joogo aw isnaani ama labaa hooyadii la jooga min alikhwati walakhawaat oo rag iyo dumar ay qofkan dhintay walaalahaayeenah falaha sudus waa saddexdaa xaalo sudus bay qaadatay wa in kaanat haddii ay tahay hooyadii fii mas'alati zawjin wa abaweyni hadday taa ku dhex jirto aw zawjatin wa abaweyni ama zawjo iyo laba aabba ayay ku dhex jirtaa falahaa waxay leedahay thuluthu maa baqiya wixii soo hadhay thuluthkii bacda fardi zawji aw izawja zawjku markuu intiisa qaato ama zawjadu ay inteeda qaadato ila labadoodanaa kolba midi dhimanayaae wixii soo hadha baaqigiisay thuluth ka qaadanaysa oo kolkii aynu lixda ku dhisnay ee zawjku uu nis qaatay baaqigii soo hadhay saddex buu inoo ahaa saddexdaa waa tii thuluth qaadatay waa thuluth thuluth lbaaqi bacda fardi zawj zawjka wixiisiibay ayay intii uu zawjku baxay kadib bay thuluth ka qaadatay markii aynu labiyo tobanka ku dhisnayna ee asalkeeda aynu halkaa ka dhigna ay kuna qaybsamaysay zawjada waxay qaadatay rubuceedii oo ahaa saddex sagaalkii soo hadhay oo baaqi ahaabay thuluth ka qaadatay saddexa markaa hooye haddaad aragto saddexdaa xaalo midun baad ku dhaxal siinaysa saddexdan jeer midun buu dhaxalkeedii noqonaya aabbihiina laba soo sheegda walbaaqi buuhi inta soo hadhayna lilabi aabbuhu usugnaaday oo mar labuu qaatay xaggii lixda markaynu ku dhisnay marna wuxuu qaatay lix isagaaba si yar iftiiminaya fayakudu zawju fi luulaa masalada hore zawjku waxa uu qaadanayaa annisfa buu qaadanaya nes oo dee lixda barhkooda saddex walahaa hooyadiina waxay qaadanaysaa asudus sudus baa usugnaaday liannahu suduskani thuluthu maa baqiya wixii soo hadhay thuluthkii weeye walbaaqi lilabi buu ahaaday dhinac marka laga eego kolkaynu lix ku dhisnee zawjku saddex qaatay saddexda soo hadhana hooyadu ay mid qaadatay midkani laba magac baa loo bixin karaa sudusu jamiic ilmaal wuu noqon karaa ila waa lixda midkoodune waxaa kaloo la odhan karaa thuluth lbaaqi intan soo hadhay thuluthkeedna waa la odhan karaa waa jidis iyo qaadis haddii la yidhahdo waa xoolaha suduskood iyo haddii la yidhaahdo waa baaqiga soo hadhay oo saddexa thuluthkood haddii la yidhahdo way istegaysaa un mar layba sidaa darteed bu labadii magacba ubixiyey aabbihiina wuxuu qaatay un dee baaqigii soo hadhay labada ah wa fi thaaniyati masalada labaad oo markii uu zawjku dhintay ee zawjadiisii iyo aabihii iyo hooyadii ay soo hadheen ta'kudu zawjatu alrubuc oridii waxay qaadanaysaa rubuc oo inagii labiyo tobanka ku dhisnay ee rubucooda oo saddexaad siinay walumu rubuc hooyadiina waxay qaadanaysaa saddex oo saddexdani dee waa tii sagaalka saddex ka qaadatay soo hadhay liannahu rubucani thuluthu maa baqiya wixii soo hadhay thuluthkii weeye oo baaqigan soo hadhay dee waa sagaalki sagaalkii oo saddex meelood loo dhigo meel bay qaadatay wal baaqii lixda soo hadhayna lil abi buu usugnaaday marka hooyadii oo waxaad arkaysaa marna ku noqotay meeshii suduska marna rubuc bay qaadatay oo thuluthulbaaqigii baa sidaa isu feeraariyey thuluthulbaaqigii baa mar wuxuu noqday sudusba marna wuxuu noqday rubuc markaa kolkan rubuc uu yaro ladan yahay idan dee haddii lagu halxidhaayo o lagu weydiiyo la yidhaha hooyadu goormay rubuc qaadataa dee hawareerina waa qaraaweynka mid kamid ahum fi masalatay lqaraaweyn labadaa masale ee dee iftiimaya muuqda mid kamida bay rubuc qaadanaysa inta kalena ama sudus bay qaadanaysa ama thuluthu jamiic ilmaal halkaa waxaynu kaga baxnay miiraaskii ama habkii ay u dhexlayeen abawaan oo tobankii afar kamida baynu qaadanay azawjaani walabawan zawjaan iyo abawaan say wax u dhexlayeen waa sidaa zawjkii laba xaalo zawjadiina laba xaalo aabihiina saddex xaalo hooyadiina saddex xaalo marka goordhowto dadkan oo dhami ay isu yimaadaan mid walba waxaad dusha ka haysa habkii wax u dhexli jiray oo awalan marka lagu tiriyo la yidhahdo qofkan intuu dhintay buu hebel iyo hebel iyo hebel ka tego ad wada qorato baad eegeysaa inay dadkani dadkii casabada ahaa yihiin kuwii faradka ahaa yihiin inay yihiin dawil arxaamta marka haddii ay dee casabadii iyo faradkiiyiin waad isku soo reebaysa hadii dawil arxaamtiina waad reebaysa waxaa kasii horeynaya dee inay miiraaska soo gelayaan iyo in kaleba oo in xujbul shak iyo xujbu sifa inay dhaxalkii dee ka celinayaan iyo in kalaad eegeysa markay soo wada galaan ayaa dabeetana u eegeysaa inay ahlulfarad yihiin iyo inay casaba yihiin marka intooda ahlulfaradkaabay tahay inaad ta'siilu lmasala iyo tasxiixu lmasala usamayso aada kala dirto wixii soo baaqi garoobana dadka casabadaaba haddana loo salaxaya marka waxa yihi haddana uu sii gudbo walbanaat miiraathu lbanaat ayuu gudbay wa ama albent inantii almufradatu ee kelida ahayd falaha nisf nis bay leedahay walilbintayni fasaacida labadii hablood ee qofkan dhintay uu dhaliya wixii kasii badnaana waxaa usugnaaday athuluthaani saddex meelood oo laba meelood bay xoolihii waalidka qaadanayaan oo qofkani marka uu dhinto uu ka tago inantiisii oo keliya waxay qaadanaysaa xoolihii kala badh barhka kalena tolkii iyo casabadii u xigtay baa qaadanaya haddii casaba aanay jirinna dee iyadunbaa dib loogu soo celinaya oo raddigana ka horeynaya dawil arxaamta miiraaskoodii labay haddaba hablihii uu qofkani ka dhintay noqdeen waa usii kordhayaa saddex meelood oo labay qaadanaya waalidkii markuu dhinto ee hablihiisii uu ka tago laba iyo wixii ka badana ama laba haadeen ama toban xoolihii saddex meelood marka loo kala jabiyo labay qaadanaya wax raggii ma jiraan oo casabeeya thuluska kale soo hadhana wuxuu noo qaadanaya tolki hadii la waayana iyagaa lagu celin taasina halkaasaynu ku dhaaf albanaat miiraathu lbanaat waa labadaa midun inay keli tahay iyo inay jamac yihiin marka kelidana nus marka jamacana thuluthaan walibinti libni fasaacidan inanku inantii uu sii dhalay dee iyo fasaacidan wixii kasii badnaa oo maca binti sulb almufrada bintu sulbi keliya la jooga assudusu baa usugnaaday takmilata thuluthayn thuluthaynkii baa isla kamilanaya ay wada qaadanayaan ninkani wuu dhinto waxa uu ka tegay inan keliya oo dee nin markaynu lena waa tusaale un ama nin ha ahaado ama dumar qofkani wuu dhintay waxa uu ka tegay inantiisii iyo iyo inankiisu saddex hablood oo uu dhalay ama inan keliyaba dee inan u awow yahay ama hablo u awow yahay ayaa la jooga inantan u dhalay inantu nus bay qaadanaya hablaha ama inantaasina sudus bay qaadanaya marka wuxuu isugu keen sheegay mid nus qaadanaya iyo iyo qoladii suduska qaadanaysay qaar kamida buu meesha inoogu sheegay idan thuluthaankiiba isla kamilanaya oo inantani haddii ay mid kale kusoo biiri lahayd oo laba hablood oo walaala ay noqon lahaayeen kuwan awowga loo yahay meesha may soo galeen iska tegi lahaayeen oo thuluthaankii ay wax ka heli lahaayeen ba hortood la masaxay laakiin haddii thuluthaankii dee wax ka hadhan yihin oo inan keliya ay too nisqay qaadato iyaguna waxay qaadanayaan sudus markaasay thuluthaan isla kamiranayaan nis marka loo geeyo sudus wuxuu isla noqdaa huluthaan oo masala lixda niskoodu dee waa saddex suduskooduna waa mid marka saddexdaa iyo midkaa la isu geeyay afar noqdaan waa huluthankii lixda haddii tirada laga sii badiyana de wasla halkii hel waxa uu ihi walibinti libni fasaacidan inantii loo awowga ahaa iyo wixii ka badnaa hadii ay dee dhowrba yihiin maca binti solb marka ay la joogaan edadood almufradati ee keliyahayd assudusu baa usugnaaday bintulibnigaa takmilata huluthayn iyagoo huluthankii isla dhamaystiranaya marka halkaa waxa aada ku aragtay in dee ay cidda qaadanaysa nus iyo cidda qaadanaysa huluthaan ee hablahaas waalidku uu dhalay iyo kuwaa uu sii awoogayahayo leh haddii hablahan uu dhalay ay meesha ka baxaan wuxuuna halkoodii soo fadhiisanaya dee kuwanu awooga u yahay ayuuba halkoodii imanaya oo haddii uu dee laba habloodoo awoow yahay joogaan wuxuunay gelayaanu halkii hablihii u dhalay waxaa halkii soo galay inan uu u yahay awow tii u dhalo kalun bay la mid tahay nuskii un bay iyana qaadanaysa walaalihii baa markaa aynu gudubnay wahiya licasharati azawjaani walabawaani walbanaatu wabanaatu libni walakhawaatu baynu marayna walakhawaat qofka dhintay dad hablihii ay walaalha ahaayeen wey waa kuwi dhadig ahaabu imika hadlaya rag lama hayo rag waa casabo wa ama aluktu lmufradatu shaqiiqa falaha nisf waa war dhan qofkan rag iyo dumar mid kasta ahaade kol hadduu ka tegay walaashi aabbiyi hooyana ay ka walaalahiin oo keli ah xoolaha barh bay leedahay mar haddii aanu jirin wax kale oo dee ubadkii ah ama aabba ah oo riixaa walitnayni fasaacidan athuluthani labadiiba wixii ka badnaana saddex meelood oo labay leeyihin waa hable ay walaalayihiin buu ka dhintay oo laba iyo wixii kasii badana saddex meeloodo waa laba haddaba kuwa waxaa la waayay meesha ka baxay aabbaha iyo hooyadaba ah hablaha walaalaha dee la ahaa qofkan dhintay aabiyo hooyaba kala walaalahaabaa meesha ka baxay halkoodii waxaa soo fadhiisanaya kuwii xagga aabbo qofkan dhintay kala walaalahaa tii buu sheegaya wain kaanat haddii ay tahay ukhtadani keliyihiin min alabi xagga aabba hadday qofka dhintay kala walaal tahay falaha nis dee nis bay leedahay wali walithnatayni fasaacidan haddii ay yihiin laba iyo wixii kasii badanna athuluthani bay leeyihin oo intuu dhintay buu ka tegay inaanay xagga aabba ka walaalayihiin laakiin kuwo kale oo uga dhow oo aabbiya hooyabi ma jiraan dee taa xagga aabba ahi nuskii un bay leedahay midba maahe waaba lababa laba afar shan ay xagga aaba ka walaalayn laakin hablo badhax la ah saafi ah huluthankii bay leeyihin oo kolkaad inahan oo dhan wada akrido suuratu nisa ayaad ka arki doontaa aayaadka aayadda labiyo tobnaad iyo ta u dambaysay waynu kasii gudubnay haddana oo waxaa isku yimid maanta hablihii xagga aabbo iyo xagga hooyaba kala walaalahaa qofkan dhintay iyo kuwii xagga aabbo ayaa isku yimid oo kulmay mar keliya walilukti min alabi dii xagga aabbo qofkan kala walaalahay dhintay iyo fasaacidan wixii kasii badan hadday dhowrba yihiinna waa la mid oo maca ashaqiiqa marka ay tii shaqiiqada ahayd la joogta almufradata almufradati ee kelida ahayd assudusu baa usugnaaday ukhtada liabka ah takmilata huluthayn huluthaynki baa isla dhamaystiranaya oo uu dhintay wuxuu ka tegay inan aabbiyo hooyaba ay wadaagaan iyo mid ay xagga aabbo wadaagaan oo iska macruuf tan aabbiyo hooyaba ay wadaagaan inay ugu horeynba nus qaadanayso tan kale xagga aabba ay ka walaal yihiinna iyaduna sudus bay leedahay suduskaa iyo niskaasay isku darsanayaanoo takmilata huluthayn huluthankii bay dhamaystiranayaan laakiin waa huluthaan la kala badsanayo oo dee midina way usii dhaweyd maydka oo waxay qaadatay nus midina sudus bay qaadatay ila huluthankii ayaa marna habluhu ay kala qaybsadaana waa markay siman yihiin marka ay u kala dhow yihiin maydkiina dee way kala badsanayaan oo tanba habeen sii xigtay oo nus qaadanaysa shaqiiqada ah tan liabkiina sudus bay qaadanaysa halkaa dhadigii ama dumarkii say wax u dhexlayeen buu sheegay waana afar qaybood afar qaybood oo marna mufrad mufrada ay mufrad mufrad yihiin marna ay yihiin jamac intaasunbu markaa halkaa kusoo sheegay waanaad yar kala saari doonta aada bay dee isugu dhow yihiin ay isugu og yihiin oo mar waxaa kulmaya hablihii uu dhalay iyo kuwa awowga u ahaa mar kuwii uu dhalay baa keli meesha ku ah marna kuwa awowga ku ahaa awowga u ahaa baa keli ku ah mar intaasiba ma joogaan faraca waalidka oo dhamiye waxaa meeshii jooga hablihii ay walaalaha ahaayeen oo keliya oo dee xagga hooyo iyo xagga aabbaba ama iyagoo xagga aabbowna ama iyaga oo dee wada jira markaa bal sida loo kala dirayo mar walba iyo markay isxijaabayaan iyo markay takmilata thuluthayn noqonayaan intiiba waad arkaysa halkan una ufiirsato wey waxa yihi walakhawaat lashiqaa hablihii qofkan dhintay shaqiiqa la ahaa oo macal banaat hablihii la joogaa casabatun weeyaan fain fuqidna haddii la waayo kuwan xagga aabiyo xagga hooyaba kala walaala falakhawaatu min alabi baa meesha soo fadhiisanaya masaladani waxa ay tahay dhadig buu kuu sheegayaa casabatun maca alkayra caasibun binafsi wacaasibun bigayri wacaasibun maca kayri casabadii baa saddexdaas mid isagu sidiisa isaga casabo ah iyo mid dad kale casabo ku noqonaya iyo mid cid kale markuu la joogo casabo ah oo farqi baa u yar dhexeeya oo masalan nin inankii aabahii uu dhintay dee waa caasib binafsi sidiisuu isaga yahay baaqi suge ama wadartii maalka qaadanaya marka inankaa inani ay la joogto inantaa magaceeda waxaa la odhanayaa casabatun bilkayr oo walaalkeedan sababtiisa ayay casaba ku noqoto fardi muqadara ma laha maanta inantaas ee ulu wuxuna ay u qaadanayaan lidakari mithlu xadi luntayin unbay maalkii aabahood u qaybsanayaan tan imika uu kuu sheegayo hablihii qofkan dhintay uu dhalay iyo hablihii ay walaalaha ahaayeen ayaa jooga hablahan isagu uu dhalay waxay qaadanayaan hulutaankii wixii soo hadhana casabanimo ayay ku qaadanayaan kuwa ay walaalaha yihiine dhadig ahay idan markaa waa casabatun maca alkayr oo maciya ka dhaxaysa dee iyaga iyo kuwan eedooyinka u yihiin markaa isti qaaciday ka dhigantao waxaa la yidhaha alakhawaatu maca albanaati casabaat hablihii markay la joogaan kuwa uu dhalay walaalihii kolkay la joogaan hablaha uu qofka dhintay dhalay casabay noqdaan baaqigaba iyagaa qaadanaya markaa kuwan walaalaha ah ee qofka dhintay kuwa uu dhalay la jooga dee waa laba oo way kala horeeyaan qayb marka uhoreeya waxaa soo gelaya kuwii dee labada dhinacba la wadaagay mar labaadkana waxaa soo gelaya kuwii xagga aabba un kala walaala saasay usoo kala horeynayaan tan weeye ta uu kuu sheegaya walakhawaatu alashiqaa hablihii dhin labada dhinacba kala walaalahaa qofkan dhintay oo macal banaati la jooga meydka caruurtiisi oo hablihiisii la jooga casabatun weeyaan oo iyagu fardi muqadara hablaha walaalihii ma lahae baaqiga hablaha kasoo hadhay qaadanayaan fain fuqidna haddii la waayo kuwa ashiqaaga ah falakhawaatu min alab bartoodii waxaa soo fadhiisanaya kuwii xagga aabbo ay ka walaal ahaayeen maydka ee weliba dhadiga dee iyaguna ah sidaad akhawaat taada aada ku arkaysa dheer markaa wuxuu doonayaa inuu kuusii yaridaaxiyo oo mithaal uu kuu dhigo mithaaluhu tusaalihiisa bintun wa uktun waaba labadaaba bintun wa uktun waa inantiisii iyo walaashi ayuu ka dhintay qofkani lilbinti annisu walbaaqi lilukt saasay u kala qaadanaya bintadani nus bay qaadatay xoolihii maxay ku qaadatay fardan de waataynu halka hore kusoo marnay xoolihii aabaheed bar bay qaadatay uktadanina waa casabatun maca alkayr oo baaqigiiba iyaduna ku dhufatay mar kale uu tusaale kale u ka keenay bintaani wa uktun shaqiiqa wa uktun liabin waa afar dumar ah laba isaga ayaa dhalo waa bintaanka midna labada dhinacba way wadaagaano waa uktadaa shaqiiqada ah midna waa ukta liab ah sidana iyagana loo kala diraya lilbintayni athuluthaani labadan uu dhalay saddex meelood allabay xoolihii leeyihin waalbaaqi lishaqiiq meesha soo hadhayna tambaad ee casabanimadii kusoo horraysa oo qaadanaysa walaa shay-a lilukhraa tii xagga aabba ay ka walaalahaayeenna waxba may qaadan oo waxba may helin maxaa yeelay dee waa la xijaabay oo tan kalaa xijaabtay ee shaqiiqada ah way waa tirsatay moogta markaa iyaduna gaashaanka ku dhuftay way riixday marka alakhawaatu maca albanaati casabaad kolka la leeyahy dee iyaga lafdigoodiiba akhawaadkii sii kale akhawaad oo kuwa ashiqada ah baa kasoo horeynaya kuwii liabka ah kuwa ashiqada ah haddii la waayona kuwan liabkaa baa soo gelaya oo maala imika haddii ay noqon lahayd bintadiisii iyo binta liab ukhto liaba dee ukhtadan liabkunbaa qaadanaysa baaqigii hada salaam marka akhawaadka warkoodii isaguna sidaasuu noqday oo dee axwaashaasaa loo eegaya waxaad arkaysaa maala akhawaadkii mar inay qaadanayaan nus marna huluthaan marna dee baaqiba saddexdaa xaalaba way yeesheen laakiin ma si aad ka dee kolkaad ku yar bininis ee aad ka yar socdo dhinacyada kale waad iska fahmi doonta halkaa waxaynu maraynaa azawjaani alabawaani albanaat wabanaat libn alakhawaat kii shanaad buu ahaa kaas aljad ayaynu maraynaa marka waljad waljadaat walikhwatu walakhawaatu min alum marka muxuu noqonayaa jadkaasaynu kolka ku joognaa oo aynu imika qaadayna tiradii tobanka ahayd dadkii ahlulfaradka noqonaya buu ilaa kuu tirinayaa wa ama aljad markaa jadka kaa la yidhaahdo awowga iyo habka uu wax u dhexlayo a'imadu way isku khilaafsan yihin iyadoo khilaafkoodani uu daba socdo un kii asxaabta welibana jadku waa sii kala duwan yahay oo waktigaa la isku khilaafay waxa weeye markuu macal ikhwa yahay uu la joogo qofkan dhintay qaar ay walaala yihiin uu la joogo rag iyo dumar mid kastaba ha ahaade weliba kuwii liabaweynka ahaa ama liabka ahaa kolkaasa hadal iyo muran khila- khilaaf buu leeyahay sida ansaxa unbuu ka mari doonaayo markaa jadkani kol waa kelidii hadduu kelidii yahay dee goortuu soo gelaya waa marka la waayo un aabihi jadka laftiisii baa kala laba ahoo jad fasid iyo mid saxiixa bay idhaha jadkan fasidka ahi si kale uma xumaanine waa iska jadkiisii une laakiin xaggii dhexal kuga fasahaaday oo waxba ka waaye waa awowgii xagga hooyo awowgaa xagga hooyo d wuxuu kamid yahay dawil arxaamta alfaradkii casabadii waktiga la waayo ayuu isagu dee halkii ummada dariiqatu tanziil haddii aynu raacno buu soo fadhiisanaya ile maydka waxa ugu soo dhawaaday hooyadee hooyadii unbuu isu rogayaa isagii markaa marka haddii jadkani uu iska keli yahay waa kaa aabe eh dee wuxuu noqonayaa mar ahlulfarad marna waxa uu noqonayaa casabo marna waxa uu noqonayaa ka akhin mid walaaloo kale ah intaba uu dallacaya waxaa sidaa u rogrogaya un kolba dhinaca ku badsanayo unbaabuu dhaqaajinaya ile meesha adduun baa lagu qaybsanayaa mar haddaanu adduun xaaraan ahayna mid xalaala uu yahay kolba xaggii uu ku badsanayo u dhaqaaqaya marka haddaba aanu walaala la joogin warkiisa wuu iska yarya oo dee ama wuxuunu noqon doonaa sidii aabahoo kale oo maruu qaato sudusu jamiic ilmaal iyo maruu casabo noqdo iyo maruu labadaba isku darsado waa sidii aabbaha un laakiin waktigan uu yar dhib badan yahay waa marka uu la joogo walaalaha marka haddaba walaalaha uu la joogo bay a'imadu ayay ka hadlayeen oo asxaabtu marka ay dee wax qaarba wax ka sheegeen mid yidhaahdo ninka jadka xukumkiisa ku dhiirada naarta ha u diyaar garoobiyo ibnu mascuud oo lahaa bal waxaana weydiisaan cawiisa masaa'iliku masalooyinkiina kuwa u adag laakiin jadka u naga ilaaliya bu jadku naga ilaaliya laa xayaahu allahu walaa bayaah alla ma nooleeyo kaas manaa habka waxu dhexlayaa uu adag yahay inkastoo aimadu markii ay dambe ay dee selafku ay aada usii wadeen masaladii la saldhigay jad iyo ikhwa kolkay isu yimaadaan ikhwadii baa kala tegaya ikhwadii iyaga li-umka ahaa meesha wuu ka saaraya uu xijaabaya taa way isku waafaqsan yihin oo qofkani markuu ka tago awowgii xagga aabbo iyo walaalihii ay xagga hooyo ka walaalahaayeen walaalaha xagga hooya way iska tegayaana awowganaa xijaabaya laakiin walaalaha laleeya wuu la dhexlayaa imikana uu sheegi doonaa waa kuwii qofkan dhintay ay ka walaalahayn labada dhinacba ama dhinaca aabbaw markaa dabeed abu xaniife iyo asxaabta qaarkood oo dee uu raacayo waxay leeyihiin awowgani wuu xijaabaya walaalahan liabaweynka ama liabka ah awowgani kol hadduu meesha yimaado aabbihii oo kale uu ka dhigan yahi ile hadduu aabba yimaado walaaloo dhami wuu iska tagaa awowgiina waa lamid bay leeyihin meydka awowgii kol hadduu joogo walaalihii dhaxalka ma soo gelayaan bay leeyihin waa abu xaniife iyo asxaabta qaarkood oo isaguna dee wad mooda inu kudaba socdaan asxaabta waxyaabaha ay ku cilaynayaan waxaa kamid a baabulcasaba marka la eego tartiib buu leeyahay waxaa soo horeeya bunuwada ubadnimada uma alubuwa uma waxaa usoo horeynaya wiilnimada markaasaa dabeedna uu ku xigayaa alubuwa aabanimadii uma alukuwa walaaltinimadii baa kusii xigaya marka derajada noocaasa aynu eegno dehaaneedka waa laga hayaa oo jadkii baa wuxuu soo galay alubuwa aabbanimadii iyagiina derajadii labaad bay ku dhaceen oo ah alukuwa uma alcumuuma ayaa ku xigaysa adeernimadii laakiin aimada kale waxa ay leeyihiin iyaga dhinacaa lagama eegayo laakiin xagga laga eegayaa waxa weeye usinaanta maydka jadkii iyo ikhwadu way u siman yihiin maydka oo dhinac siday ugu siman yihiinna waxa weeye labadooduba xagga aabbuhun bay kala soo xidhiidheen awowgani xaggee buu ka dhintay waddadu usoo maray wahalkee waa tan aabbaha un aabbahan la waayo meesha isna ka maqan ayuunbuu usoo maray walaalahanina qofkan dhintay dhexlayaan dee iyaguna aabbuhun bay usoo mareen idan markaa way u siman yihiine muxuu ku riixi dee ma riixi karayo midhka labaad ay ku cileeyeen waxa weeyaan baahiday maalka u qabaan walaalahaas way ka badan tahay ta awowga maxaa yeelay isagu daabaabu taagan yahay waanu sii socdaaba haata waxaana laga yaabaa intuu dhintay inay ka dhexlaan caruurtiisa caruurtiisanina dee waxay adeero u noqonayaan walaalaha dabeed jadkii oo dhintoo wixii dhexlay caruurtiisii oo kuwan ikhwada ah adeero u ahina ay la wareegeen waxay keenaysaa in ikhwadan ay isugu darmaan laba arrimood albukaa watawajuc oohin ay u oohayaan markaa walaalkood iyo tawajuc tafajuc baan leeyahay ay ka argagaxsan yihiin lifuqdaan ilmaal xoolihii oo ka go-ay markaa nimankan yaa si firla diri si kastaba ha ahaato waxay aimadu aada u rajaxeen walaalaha xagga aabba iyo xagga hooyaba ah ama dhinaca aabba uyn inay iyo awowga inay wada dhexlayaan taasaynu ku daynay kitaabkuna sidaasuu ku soconaya isaguna oo dee waa siday isku raacsan yihiin madaahibta kalean abu xaniife ahayn iyo jumhuurta culimadu saasay isku raaceen waana madhabka markaa muqararkee sugan wey wa ama aljaddu ka awowga la yidhaahdo fataaratan yakunu macahu ikhwatun wa akhawaat waxaa la jooga walaalo ama ha labaadeen ama ha dhadigaadeen wa taaratan laa marna lama joogaan walaalahaas waa iska kelidii bal kelida soo horraysiyo todambe ah iyadaaba sahlane fain lam yakunuu macahu haddaanay wax walaali la joogin awowgana keligii uu yahay dhaxalkiisu waa sidan soo socota falahu waxaa usugnaaday assudusu maca alibni wabni libni markuu ibni joogo ama ibnulibni uu joogo sudus buu qaata wa maca cadamihimaa ibni iyo ibnulibni haddaanu jirinna fa huwa casabatu dee qudhiisii baaba xoolihii wada qaadanaya kamaa sayaatii waa labada xaalan kolkuu qofkani dhintuu ka tagay inankiisi iyo awowgii awowgana wuxuu ku gaabsanayaa keliya sudusu jamiic ilmaal sudus jamiic ilmaal shanta soo hadhayna waxaa qaadanaya inankii qofka dhintay haddii inan aanu joogin laakiin ibnul ibni uu joogo halkan ibnigunbuu taagan yahay awowguna suduskiisaasunbuu taagan yahay labadooda midnaba ma joogada oo qofkani uu dhinto awowgii oo keliya u ka tegay awowgii aabbo xoolaha o dhan buu qaadanaya warkubaa ku yaraada jamiica almaal ayuu iska qaadanaya waa casaba kamaa sayatibu kuwi waxaan u sheegin haddii binti ay joogto ama bintulibni ay joogto binto iyo bintulibni haddii ay joogaan ahlulfarad wuu yahay oo sudus buu qaadanaya wixii hablahaa ka soo hadhana casabanimu ku qaadanaya labada dhinac buu gelaya kolkaa waa halkii aabbaha un buu isa soo taagay garo awogani markuu dadkan ubadka wax la dhaxlayo fain lam yakunuu macahu haddii walaalahani aanay awowga la joogin falahu waxa usugnaaday assudusu baa usugnaaday sudusu jamiici lmaal xoolahiioo lix meelood laga dhigunbuu meel rujisanaya maca alibni wabni libni markuu inan joogo ama inankaa la waayo oo inankiisu uu soo galo meesha ibnulibnigii iyo ibnigii ma wada imanayaana dee waad iska fahamta oo ibni kol hadduu yimaado dee ibnulibni wuu ka baxay meesha wa maca cadamihimaa labadoodaba hadii la waayo awow keliya ay xaaladii noqoto fa huwa casabatun kamaa sayaati casaba haddii la idhaahdana ama xoolahoo dhan buu wada qaataa hadduu cidlo ka helo waxeel faradii aanay joogin ama baaqiguu qaataa haddii waxeel faradii ay joogaana faradkooda ay qaataan casaba macnaheeda noocaas haddii markaa dadkii ahlfaradkaa waxbaba ay soo reebi waayaanna de wuu iska guuro geli doonaa markaana kolkaa marna nasiibkiisu wuu weynaanayaa marna wuu yalaan karaa marna afkaabuu dhulka ku dhufan karaa saddexda xaalaba way dee isdhex qaadaya casabada jad iyo ikhwa ayuu haddaba halkan ka galay oo iyaga markaa axwaashoodii waana waktigii dee la isku khilaafay kuwii liumka ahaa iyagu way iska hadheen laakiin kuwii liabaweynka ahaa ama ikhwadii liabka ahayd weeyaan kuwa halkan uu ku sheegaya la soco wain kaana macahu ikhwatun waakhawaatun ashiqaau aw liamin haddii awowgii ay la joogaan walaalo lab ama walaalo dhadig aabbiyi hooyo ha ka walaal ahaadeen qofkan dhintay ama xagga aabuun ha kala walaal ahaadeen u fiirsa buu kuuhi u fiirso fataaratan mararka qaarkood yakunu macahum waxaa la joogaya dadkan lasoo sheegay awowga iyo walaalahan iswata waxa uu helinaya duu fardin dad kale oo ahlulfarada wa taaratan laa marna ahlulfarad ma uu helinaye waa keligood sidana markaa loo kala qaadaya soo socota masel dee qofkii kolka uu dhinta ee uu ka tago awowgii iyo walaalihii siday wax u dhaxlayaan baynu halkan ku sheegaynaa ta uu soo wadaana waa taa laba xaalay noqonaysa inay isku keliyaystaan walaalahan iyo awow iyo in dad ahlulfaradi ay la joogaan ahlulfarad dee masel qofka dhintay aabihii iyo hooyadii iyo xaaskiisii iyo hablihiisii iyo kuweelahaas oo kale masalan dadka noocaasi oo dad baa la kulmi karaa oo ahlulfarad ah ahlulfarad waliba lama kulmi karee qaarun baa la kulmaya masel axad zawjayn wuu la kulmi karaa oo dee ma xijaabayaan walaalaha iyo awowgu zawjeynkuna ma xijaabayaan isaguna ma xijaabayo waa mid waxa kale oo iyadana aanay xijaabaynin hooyadii cafwan abaweyn baa ku i hooyadii un wey manaa qofkan dhintay hooyadii iyo awowgii iyo walaalihii waxoo dhan waxba wada dhexli karaa waxaa kaloo awowgani aanu xijaabaynin ayaydii hooyo ayaydii qofkan dhintay xagga hooye ayay uga ahay ile ayayadii kale dhinacan bay markaa u baydhaysaa waxaa kaloo aanu xijaabaynin oo ay wada dhexli karayaan dee haddii uu ka tago qofkan dhintay hablo uu dhalay iyo hablo u awowya oo awowgii hablaha wuu la dhexlayaa walaalihiina hablaha way la dhexlayaan oo dee baaqi sugayaashii weeye markaa dadka ay suuragal tahay inay ahlulfarad noqdaan kulmaanna walaalahan iyo awoogan wada dhexlaya lix qof bay ku sheegeen alxaas waana lix marka dambe barabka soo gelaya inaad noodgaraysataa waa muhiim waxa weeyaan axad azawjaan alumu waljadda wlbintu wa bint libn waa lixdaa wey zawj iyo zawja waxbay la dhexli karaan jadi iyo ikhwo dee isma diidayaan alumu waljadda ayayadii iyo hooyadii isma diidayaan awowgii iyo walaalihii waa afar albint wa bint libn qofkan dhintay inantiisi iyo tu awowga u ahaa hadday meesha joogaan wixii ayay leeyihiin unbay qaadan laakiin isma diidayaan awowgii iyo walaalihii marka lixdan qof waa dad ahlulfarad noqon kara nasiibkoodiiba iska qaadanaya waana iska tegayaan marka jad iyo walaalahan kale wixii ilahay uga calfo meesha dee iyaguna way qaadan doonaano sidan aynu sheegayno bay nasiibkoodu noqonaya haddaba taa ahlulfaradku ha inoo dambeeyo lixdaa qofe waxa weeye jad iyo ikhwa ayaa wada jooga maanta la soo horreysiiyo jad iyo ikhwo faqada ayaa wada jooga wax ahlulfarad ah oo dadkaa aynu tirinayna ee la kulmi kara ahi ma joogaan jadkan iyo ikhwadani sideebay haddaba uqaybsanayaan ilaan ikhwadii oo keliya soo marnay jadkii oo keliya soo marnay iyagoo kulmay xaaladooda waa sidee tii buu xusayaa marka fain lam yakun haddii aanu ahayn macahum jadka iyo ikhwada ayuu damiirkaa macahumi u noqonaya haddii aanu kuwaa la joogin duu fardin qof ahlulfarad ahoo lixdan qof ay kulmi karayeeni haddaanu la joogin hee qaasama aljaddu likhwa dee awowgii walaalahun buu la qaybsanaya wuxuuna soo baxayaa uu isu rogayaa ninkii weynaa xabad walaala ka akhinunbuu noqonayaa laftiisa marka qaasamaljaddu alikhwata wacasaba inaafahum dee dhadiggoodiina wuu casabaynayaao waxa weeye nin weynoo haddana yar uunoo shabaabkaasunbu ku biirayaa ikhwada ah oo wuu casabaynayaa kuwoodii dhadigaana asagu macnaa uu la qaybsanaya ubaa meesha aada aragtaa horta qaasama aljaddu likhwa wacasaba inaafahum dhadigoodiina casabu ka dhigaya macnaa way wada qaybsanaya laakin wuu yar ishaafalataynayaa maa lam yanqus maa yakusuhu bilmuqaasama maa lam yanqus haddii aanu ku yaraanaynin maa yakusuhu inta isaga ku gaar noqonaysaa bilmuqaasamati la qaybsiga haddii aanay ku yaraanaynin weeyi oo can hulusi jamiici ilmaali xoolaha maalka oo dhan hulukii haddii aanu ka yaraysanayn fain naqasa hadduu kaa ka yaraysanayo fa inahu yufradu lahu waxaa loo qadarayaa ahulusu baa loo qadaraya waa laba masalo un marka jad iyo ikhwa ay isku yimaadaan waxaa faradu in aanu la joogin isagu laba kii uroon unbuu eeganaya laba yay kaa baxsan dabagelisku laba kii uroon boqol iyo shan iyo soddon masalo weeyaan markaa darabkooda halka uu ka bilaabmayo ayay dee tahay inaad ileen xisaabta meelaha qawaacidda asaasiga ee ugu horeysa hadaanad xafidin kuwa dambena way sii libdhayaanu marka jadkii oo ikhwo la qaybsanaya oo waxalfarad in aanu joogin labadaa uu sheegay midunbuu ku qaadanaya inuu la qaybsado oo muqaasabadaasi ay ufiican iyo hulutha jamiici ilmaal xoolaha dhammaantood inuu hulus ka qaato markaa sidaasunbuu eegaya hadduu arko walaalahan inay yihiin dar badan oo alla badiyey oo maaragtay tirar badana haddii ay yihiin wuxuu odhanayaa kuwan oo aada ku dhex dhacdaa oo aada ku yaraysanaysaa sidan xagga huludka buu leeyahy markaa xagga huludka haddii uu arko mid iyo laba iyo waxa ayna yihiin ama akhi iyo ukta iyo oo dee la qaybsigooda wax weyn uu ku helayana igu dara buu leeyahy igu dara markaana inoo qaybiya wey idan waa saddex xaalo inay muqaasamada ukhayr badan tahay oo iyada ku hawl galo iyo huluthu jamiici ilmaal inuu ukhayr badan yahay oo isaga dee doorto iyo inay labadu usinaadaan oo kii uu doonaba u raaco waa saddexdaa xaalo markaa tii isagoo kuu sheegayabaa waxa uu kuli uu la casabaynayaa walaal kamida buu noqonayaa muqaasamadan ama maa yakusuhu intan isaga ku gooni noqonaysaa markuu la qaybsado haddaanay ku nuqsaamaynin muqaasamada oo matal hadday muqaasamadii ka nuqsaaminayso intan isaga ku goonida ah oo ay ka nuqsaaminayso can huluthi jamiici ilmaal wadartii oo dhan ee huluska ka qaadan lahaa dee markaa hulusulmaal buu qaadanaya tusaalaha lagu fahmaa waxaa la yidhaha tusaala tusaalaha juz-un yudkaru liidaaxi lqaacida waa gobol hadalka kamid ahoo loo sheego si uu qaacidada u iftiimiyo waa waxaan exampleka la ydhaha mithaalka marka qawaaciddii la sheego sii iftiiminaya isaguna marka haddii uu qofkani dhintuu ka tago awowgii iyo walaashii bal ka war iyamaa ufiican awowgii iyo walaashii labadaasuu ka tegay awowgana ma waxaynu idhahnaa waxaa kuu fiican muqaasamada inaad la qaybsato mise inaad qaadato hulutha jamiici ilmaal ya dee muqaasamadaa ufiican muqaasamada dee wuxuu isu rogay inan moogtay markaa lidakari mithlu xadil unhayeyn inbuu arrinkii noqonaya huluthaan buu iska qaadanaya inantiina thuluth buu siinaya markaa waa ufiican hadii laakiin ay yimaadaan ka waran saddex inan saddex walaal iyo awowgi haday yimaadaan xoolihii mise meelood baa loo qaybinaya afar meelood markaa rubcu buu helaya rubca iga daayo bal idinku a isku hadheene hulusiisaara buu leeyay markaa ulusaanka soo hadhayna saddexdiinani isku shushubtoo markaa si siman dee usii qaybsada anigu ulukaasaan la tegay waa tusaale un adigu ilaa waxaa laga soo saaraa sideed masale ayaa halkan kasoo baxa oo maray muqaasamadu dee shan jeer ay ukhayr badanaysa iyo adigu sagaal masala kasoo baxaya shan jeer oo muqaasamadu ay ufiicnaanayso iyo saddex jeer oo ay sinmayaan iyo mar uu ukhayr badanayo huluthu jamiici ilmaal marka haddii hulusaankiisa eegada dicfigiisa dicfaynkiisa haddaanay kusoo labanlaabmaynin walaalo oo labanlaabkiisa haddii ay ka badan yihiin xagga muqaasamada ufiican labanlaabkiisa haddii ay ka yar yihiinna waxaan leeya labanlaabkiisa hadday ka badan yihiin thuluth jamiic ilmaal ba ufiican haddii dicfaynkiisa ay ka yar yihiinna muqaasamada u wanaagsan haddii dicfaynkiisa ay yihiin de way usiman yihin ama markaad ka yar shaqaysa caqliga waad keeni karaysaa maala isaga iyo laba walaal haddii ay yihiin maxaynu odhan karnaa dee waa dicfaynkii weeye isagiina nin unbaa laga soo qaadaya labadan walaalna meeshii bay taagan yihiin markaa dicfaynkii weeye idan markaa way usiman yihiin isagii iyo saddex walaal haddii ay noqdaan dee way ka badan yihiin dicfaynkiisa oo waa kuwanoo dee saddex bay noqdeen markaana xagga muqaasamada ufiican dicfaynkiisa hadday ka yaraadaan dee isaga iyo hal ah weeye ama isaga iyo laba ukto ama isaga iyo saddex ukto markaana dicfaynkiisii weli way ka hooseeyaan muqaasamada ufiican markaas sagaalkaa xaalo weeyaan mar huludku uu fiican yahay iyo saddex xaalo ay siman yihiin iyo shan jeer oo muqaasamadu ay wanaagsan tahay sagaal jeer sagaal masalay noqdeen dhinacaa sagaal waa laga odhan karaa dhinac kalena sagaal waa laga odhanaya oo huludkii oo ukhayr badan iyo muqaasamadii oo ufiican iyo labadii oo sinmay waa saddex xaalo marka saddexaasaa waxaa lagu dhufanayaa walaalahan la joogaa inay yihiin liabaweyn faqada ama liabin faqada iyo inay isku jiraan ila hadday isku jiraanna waxbay ula qaybsanayaan inkastoo kuwan liabaweynkii ay wixii dhexlayaan kuwan kalena waa u yeedhanayaan markaasay ku jina buurayaan isaga ku riixayaan siduu xagga dambe aan sheegi doono halkaas saddex saddex lagu dhuftay waa sagaal mar layba sagaalkaa masalaad guntanaysa marka aynu marayno jad maca alikhwa walam yakun macahum duu fard muqaasamaiyo huluthu jamiic ilmaal kii u fiican buu wax ku dhexlay sagaalkaa masaley markaa isku taagtay inta kale kasoo baxayaan boqol iyo lix iyo labaatanka masalena waa marka jad iyo ikhwo maca ahlulfaradi ay joogaan wey oo xaggan dambe u ku sheegi doono